howlgalkii shalay oo bishu ay ahayd labada ay ahayd ka dhacay magaalada bulamareeq gobolka shabeellada hoose iyo golweyn cadowga ummadda soomaaliyeed kooxda al-shabaab waxay soo weerareen ciidamadii halkaa deganaa ururka labaatan iyo lixaad ee guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ururkii iska caabin buu sameeyey isaga iyo ciidankii amisom ay iskaashanayeen guul lama filaan ah oo ilaahay loogu xamdiyo baa meeshaas laga gaaray cadowgii wuxuu marka hore kusoo weeraray meeshaas afar baabuur saddex baabuur baan leeyahay oo qarax ah hal baabuur baa afaafka hore soo gaaray ee xerada laakiin qofna kuma dhiman dhaawac yaroo fudud baa kasoo gaaray ciidankii ilaalada ahaa labadii baabuur oo kalena mid walba waxaa lagu qarxiyey meel u jirta ilaa boqol mitir ilaa laba boqoloo mitir halkaas cadowga waxaa ku gaaray jab aad u ballaaran iyo guul weyn oo shacabka soomaaliya usoo hoyatay waxaa ku dhintay cadowga lixdan iyo lix maleesiyooyinka hubaysnaa ah oo ay amiiro ku jiraan nimanka hogaamiya raadiyayaasha gacanta yaa la qabtoo dhowr xaba ah ayagana waxaa wata kuwooda amiirada ah oo madaxda ah saraakiishooda annagana saddex askari oo yaa dhaawac fudud naga soo gaaray oo qaraxa baabuurka funfaninkiisii ahaa laakiin qof xabad ku dhacday ma jiro arrintaas waa guul ballaaran oo laga yaaba dadku inay isweydiiyaan qaraxyada iyo weerarada socday maxaa dhacay qaraxu markuu dhacay kabacdi weerar baa bilaabmay weerarkaasu wuxuu socday xabadda ay socotay ilaa iyo in ku dhidhow hal saac way rogmadeen mar labaad bay haddana weerar soo qaadeen soo rogaal celiyeen sidii oo kale ayaa loo jabiyey jab aad iyo aad u ballaaran yaa halkaas ka gaaray taasina waxa weeyaan waa guul ballaaran insha allahu sidii aanu kusoo gaarsiin karna dhaawacyadoodii maydkoodii aanu kusoo gaarsiinaynaa al-shabaab oo maydka tirada intaas le ka cararay jabka gaaray shacabka soomaalida garanaya